asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacana wanaagsan dhegeystayaal markastaad naga dhegeysanaysaa in si walba codkeeda in soo gaaraya kusoo dhawaada reediyo gargaar madasha arrimaha biniaadamada gargaar waxa uu macluumaad iyo akhbaaraad u fidiya bulshooyinka qaxootiga ah iyo bulshada kale ee ku nool deegaanada faafi dhabilowa koonfurta wajeer wacana wanaagsan mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada reediyo gargaar madasha arrimaha biniaadamada oo idinla socodsiin doona haddii alla idimo anigoo cabdirsaaq kahi miftaah barnaamijka waxaa marti ugu ah cabdi ismaaciil cali oo ka socda hay-adda w i k una shaqeeya hay-adda haj i u qaabilsan dhanka markaasi dadka naafada ah ee ku nool xaryaha qaxootiga ifa iyo dhagaxley iyo weliba axrada qaxootiga ee hagardheera dhegeysta barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa haddii alla idmo tacdiyada markaa lagula kaco dumarka iyo markaa waxyaabaha markaa ku dhexdhaca qoysaska markaasi wada jooga ama lamaanayaasha wada jooga sarkaalka ayaan kusoo dhaweynaya cabdi ismaaciil kusoo dhawow reedow gargaar madasha arrimaha biniaadamada
waa mahadsan tahay mudane magacaygu waa cabdi ismaaciil cali sidaad dhegeystayaasha ugu sheegtay waxaan la shaqeeyaa hay-adda humanity and inclusion oo hore loo oran jiray handcam international maantase waxaan halkan marti ugu hay hay-adda w t k oo ah widol trust international dhadhaab anigoo doonayo marka shaqaaqooyinka ama tacadiyada lagula kaco waxa loo yaqaano s g b b inaan ka hadlo marka waa mahadsan tahay
waa tahay aadaad umahadsan tahay maadaama s g b v aad ka hadlaysay bal dhegeystayaasha sharaxaad dheer ka sii waxa uu yahay s g b v barnaamijka waxaan maanta kaga hadlayno
marka hore dhegeystayaasha waan salaamayaa salaan kadib maanta ciwaankeenna wuxuu noqoni doonaa macnaha tacadiyada lagula kaco s g b v tacdiyada lagula kaco dumarka sidaa wada ogsoontiinba waxa la yidhaahdo sexual gender based violence ama rabshadaha ama shaqaaqada ku salaysan jinsiga iyo oo aan ognahay waxyaabaha sababo inta badan waxaana u badan waxyaabaha sababo dhaqamada guracan ee bulshada dhexdeeda ka dhex jiro marka haddii aan si macnaha guud u dulmaro maxaa weeye macnaha tusaale ahaan maxay noqonaysaa gudniinka fircooniga oo gabdhaha lagula kaco tusaale kale oo maanta aan ka hadlayno waxay noqoni doontaa gabdhaha iskuulka dhiganaya oo yaryaro macnaha aanan gaarin heerkii lagu guursan lahaa ama da-dii in macnaha si qasab ah loogu daro rag kufsiga caruurta la faraxumaynayo iyo domestic violence waxyaabaha loo yaqaano oo ah shaqaaqada guriga ka dhexdhacda oo ninka iyo xaaskiisa waxyaabaha ka dhex dhaco waxyaabahaasi ayaan maanta si qoto dheer uga hadlaynaa iyo tan ugu muhiimsan oo ah waxyaabaha noocani markay bulshada ka dhex dhacaan sidii ay dadka loogu xiri lahaa adeegyada hay-adaha dhanka counselinka iyo waxa loo yaqaano psychosocial supportka oo la talinta dhanka maskaxda booliist arrimahan si loogu ribood garayn lahaa isbitaaladii sidii ayagana loogu ribood garayn lahaa ileen hadduu kufsi iyo waxyaaba ay dhacaan si halkaasi looga hortago marka cudurro ama dhibaatooyin kale oo qofkii soo gaaro marka taasi ayaan si faahfaahsan dhegeystayaasha ula qaybsani doonaa insha allah
kalgacayl xataa foox waraynayaaba xeradaan ku noolaa xalay soo galay durbaba xanuunba xididada dhexqaado durbaba xanuunba xididada dhexqaado xabadkayga dagayo laxiiqaya weli durbaba xanuunba xididada dhexqaado durbaba xanuunba xididada dhexqaado xabadkayga dagayo laxiiqaya weli
waa muhiim in bulshadu ay taqaano ama ay garanayso macnaha dariiqa la maro marka laga warbixinayo dhacdooyinka noocani ah oo qofka ay ku dhacaan dhacdooyinka aan soo sheegnana waxaa ka mid ah sida kufsiga jirdilka qofka loo geysto dhacdooyinkan oo inta badan ku dhaca gabdhaha ama dumarka marka bulshada midda ugu weyn aan ku dhiirigelinayno waa inay garanayaan dariiqa macnaha ribood garaynta sababta macnaha dariiqa ay ku ribood garaynayaan ama nooca riboodyada iyo meelaha ay riboodkooga geynayaan aan ugu sheegayno marka waxay tahay si ay u helaan adeeg hufan oo dhanka hay-adaha oo taageero ay uga helaan oo dhanka la talinta maskaxda loo sameeyo si macnaha ee qofkii dembiilaha falka kufsiga waxyaabaha noocaas ku dhaqaaqa oo qofka kale qaladka ka galay si sharciga loola tiigsado oo loo soo qabto oo booliistii meelaha macnaha ay dabagal ku sameeyaan oo qofkaasi sidaa usoo xiri lahayn ilaa heer maxkamadeed loogu tiigsan lahaa taasi waaye marka tan nagu qasbayso marka inaan bulshadii aan macnaha u sheegno dariiqyadii ay riboodyada ku geyni lahaayeen oo hay-adihii markaasi ay qusaysay taasi waaye marka tan aan macnaha ugu sheegayno inay ribood garayaan waxaa kale ayadana dhacdo oo gabdhaha iskuulaadka dhigto gabdhaha yaryar mararka qaar waxaa laga yaabaa ayadana falal tacadiyo ah inay iskuulaadkii iyo meelihii ay wax ka baranayeen ay kala kulmaan gabdhaha haataa waxaan ku dhiirigelinaynaa falalka noocaasi ah haddii ay la kulmaan macalimiinta markaas iskuulaadka joogto oo arrimaha noocaasi u xilsaaran inay si hoose ay ugu sheegaan riboodyada ay macalimiinta siiyaan waxyaabahii markaas ay tabanayaan iyo waxyaabihii la yeelay iyadoo meesha ay ka faa'iidaysiyo waxyaaba noocaasi haddii markaasi ay jirto mar walbana oo arrimaha noocani la riboodgaraynayo oo ama hay-ada ama meel kale loo riboodgaraynayo oo qof aad la qaybsanaysid waxaa la rabaa inay ahaato sheeko qarsoon oo macnaha aanan bulsho badan gaarin confidentiality ayaa la dhahaa iyadana waa inay macnaha wax ay ahaato wax qarsoon oo waxyaabaha noocan hata markaa ribood garaynayso waxaa qofka laga doonayaa inuu la qaybsado qof uu ku kalsoon yahay si markaasi arrimihii aysan bulshadii dhexdeedii uga u faafin oo aanan looga sheekaysanin sidii aan idin sheegayba arrimahan la xiriiro tacadiyada ama ama shaqaaqada ku salaysan jinsiga tusaale haddii aan soo qaadano kuwa maxaa la yidhaahdaa sexual based violence waa dhanka kufsiga defilement waxyaabaha loo yaqaano oo macnaha gabdhaha yaryar la faraxumaynayo iyo wiilasho ayagana sometimes oo ay dhacdo in la faraxumiyo ayaga naftooda maadaama ay caruur yihiin meelo badanna ay ka dhacday iyo kuwa maxaa jira la dhahayo psychological violence oo qofkii macnaha ama insult waxyaaba la dhahayo oo la caynayo qofka takoritaanka ka mid ah iyadana ku jazyaska dadka macnaha lagu jazyasayo lagu dhaga hadlayo ayadana waa waa psychological violence ay ka mid ahaanaysaa iyo cabsigelinta waxaa loo yaqaano intimidation oo macnaha dadkiioo la cabsigelay ama loo hanjabo marka iyo tan loo yara la yiraahdo insult oo ayadana caydi noqonayso oo marka bulshada waxaan rabnaa inaan la qaybsado marka anigoo fursaddan ka faa'iidaysanayo dariiqa ay ku ribood garaynayaan arrimaha noocani ay ku soo sheegayaan waddadii ay u mari lahaayeen meelaha loo ribood garayo arrimahani waxaa ka mid ah booliista booliista dowladda kenya xerooyinka ka shaqayso waxay kaloo ku ribood garaynan karaan meelaha caafimaadka macnaha adeegyada caafimaadka laga bixiyo iyo iyo hay-adahaba hay-ada maxaa jiro hadda sida d r c iyo hay-ado kale oo xarooyinkan ka shaqeeyo oo arrimahaasi ku shuqul leh arrimahani marka waxay ku xiran tahay marka la ribood garaynayo the nature of the case caseska dhacay markaasi waa case nooce waaye haddii uu kufsi uu yahay ama case walba oo macnaha dhaawac jireed macnaha qofka la gaarsiiyey oo jirkiisi uu dhaawac gaaray meesha koowaad ay ka ribood garaynayaan waxay noqonaysaa isbitaalada isbitaalka la rabaa qofka inuu ku hormaro si deg deg ah hadduu kufsi yahay iyo haddii macnaha dhaawac jireed uu yahay markaasi oo dhiigbax iyo waxyaaba noocaasi uu jiro marka la xaqiijiyo qofka inuu maskaxiyan iyo macnaha fiisikaliba uu caafimaad ahaan fiican fiicnaado markaasi oo qof hadli karo uu yahay ayaa asaga iyo dadkii markaa daryeelayay waalid iyo macnaha qaraabo wixii ay noqoto markaasi ayada ah ayaa waxaa laga doonayaa keiskii inay aadiyaan booliista si booliista markii la geeyo arrintii ay u dhegaystaan dabagal ay u sameeyaan qofkii baabatreetaga ahaa oo macnaha dembiilaha ahaa si markaasi loo soo qabto maxkamad loola tiigsado keeska markii booliista ay soo qabtaan aayadda r c k ayaa halkaasi kasii qabanayso oo dabagal ku sameynayso ilaa maxkamad keeskaasi oo macnaha si dembiilahaasi macnaha cadaaladda loo mariyo marka booliista keeska intay la tacaalayaan ama keeska markay u diraan r c k iyo maxkamad ay u diraan dhanka kale qofka isagana maxaa loo dirayaa qeybaha la talinta hay-adaha la talinta sameeyo sida ifo hay-adda kansalinka sameyso waa hay-adda d r c qofkaasi la talin dhanka maskaxdeed ayaa loo sameynayaa si macna xanuuno dhanka maskaxda aysan ugu dhicin ama qofkaasi uu iskula hadlin ama waxyaabo kale uu isku dareemsiinin si loogu sheego macnaha waxaa ku dhacay inay wax qof walba ku dhici karo ay yihiin oo maskaxiyan taageero dhanka maskaxda la siiyo qofkaasi loo dejiyo xarada xagardheere arrimahaasi waxaa sameyso hay-adda loo yaqaano i r c i r c ayadana sameyso oo dhanka la talinta maskaxda marka qofka waxaan haddaan nahay hay-adaha waxaan ku dhiirigelinaynaa macnaha shaqaaqooyinka noocaani ama tacadiyada noocaani markay bulshada ka dhex dhacaan in bulshada aysan qarinin oo aysan isdhihin arrimahan haddaad soo bandhigtaan macnaha qofkanay magaxumo iyo sharaf darro iyo waxyaaba noocaas ay u keenaysaa bulshada waxaan ka codsanaynaa inay marka keysaska noocaani ay dhacaan bulshada dhexdeeda ay ka dhacaan inay soo ribood gareeyaan ayagoo marayaan macnaha janaaladii aan u sheegnay sida isbitaalada booliista iyo hay-adaha ku shaqale la talinta waxaana mar walbo haddii aan nahay hay-adaha aan macnaha aan dhiirigelinin oo marnaba aansan ogolaanaynin oo aansan jeclayn arinta loo yaqaano maslaxa coots oo macnaha tacadiyada noocani markay dhacaan oo macnaha odayaasha ay galayaan si ay ugu dhameeyaan xeer iyo macnaha qawaaniin ayaga ay dejisteen xeerkaasi iyo qawaaniintaasi ayaga ay dejisteenna marka wuxuu dhibaato ku noqonayaa qofkii macnaha dulmanaha ahaa oo dembiga loo geystay cunug yaraa la faraxmeeyey gabadhii ama maamadii la kufsaday ama jirdilka iyo waxyaabaha noocaasi uu ku dhacay ayadoo macnaha uu danaynayo marka qofkii baabatreetaaga ahaa oo dembiilaha ahaayo ahayd in sharciga la marsiyo laga abaalmariyo falka uu u geystay macnaha qofka dhibanaha ah ayay waxay isku dayaan inta badan inay si hoose ay macnaha qaraabanimo iyo adig si hoose xeer macnaha dadka ay dejisteen ah inay ku dhameeyaan marka taasina inta badan ma dhiirigelino oo waxaan jecelnahay keysaska noocani markay bulshada ka dhex dhacaan inay bulshadii markaasi ay arrimahaasi soo riboodgareeyaan si qofkaasi dhibanaha ahaa markaa oo cadaaladii uu helo la talintii dhanka maskaxda uu helo taageero walba oo markaasi la siini karo hay-adihii si qofkani macnaha waxyeelo dheeraad ah aysan usii gaarin loo loo sameeyo marka bulshada waxaan ku dhiirigelinayaa keysaska noocani inaysan qarinin keysaska sida aan sheegay oo macnaha dhibka muuqda uu macnaha dhaawac muuqda markaasi uu gaaray jirkooda inta aysan booliista tegin waa inay horta isbitaaladii iyo waxyaabahaasi tagaan laakiin keysaska ama dhacdooyinka macnaha markaasi dhaawac iyo wax muuqda uusan jirin xaalad khatar oo deg deg aysan jirin waxaa la doonayaa ayaga inay ku horumaraan booliista halkaasi ay ka ribood garayaan kadibna loo diro qeybta la talinta iyo hay-adihii arrimahaasi ku shaqo lahaa ee kuwaasi macnaha mar haddiiba arrinta aysan dhaawac jireed iyo waxyaaba noocaasi aysan jirin oo deg deg ah meesha ay ku ribood garaynayaan ay ku horumarayaan ayaga kuwaas waa boolis laakiin mar haddii qofkaasi kufsi ama dhaawac jireed iyo waxyaaba noocaasi uu ku yaallo meesha ay ku horumarayaan waa xarumaha caafimaadka si waxyaabo badan oo imaan karo looga badbaadiyo sida cudurada iyo waxyaabaha la midka ah gabdhaha ayagana aanan gaarin xilliga guurka oo aada moodid xerooyinka qaxootiga macnaha inuu kusii badanayo xilligii da-dii iskuulka ay dhiganayaan gabadhani waxaa laga yaabaa ama ay waa laga yaabaa inay iskuul ay dhiganaysay galaas six galaas seven eight ama formoon meelahaasi ay joogtay oo guur aysan ayadii raalli ka ahayn waalidkeedii macnaha ku macnaha qoorqabad ku sameynayo oo dhahayo dee nin hebel hebel aan ku siinay marka waa inaad iskuulka iyo barnaamijkaadii aad ninkan uga hartido halkaasi aad marka gabdhahaasi noocaasina waxaan ku dhiirigelinaynaa iskuulaadka system ayaa jiro macalimiin ayaa jirto arrimaha noocaas u xilsaaran ama cid waliba ama maamulaha iskuulka aadi ha cid waliba aad ku kalsoon tahay oo iskuulkaasi maamulkiisa ka mid ahi waa inaad la qaybsato si macnaha arrimahaada markaasi ayadana wax looga qabto mana laga ogolaanayo waalidiinta caruurta aansan guurka gaarin inay guur oo macnaha foosdha ay ku ay ku sameeyaan ee waxaa marka intaasi haddana sii dhaaranayso ee waxaa jiro waalidiin haysto caruur naafa ah oo degan xerooyinka qaxootiga caruurtani naafada wiilal iyo gabdha waxay doonaan ha aadaan inta badan ayagana waxay la kulmaan faraxumeyn faraxumeyntaasi oo uga imaanayso macnaha dad waaweyn oo haddana caadi ah maskaxiyan iyo dhan waliba waalidiinta ama dadka daryeelo dadka naafada ah ayagana waxaan ogeysiinaynaa dhacdooyinka noocaasi ah markii ay ku dhacaan ama ay qabsadaan inay sida ugu habboon ayagoo raacayo macnaha dariiqii hadda aan sheegaynay ayagana inay isu riboodgareeyaan oo aysan qarinin marar badan ayaa waxaa dhacdo waalidiinta ama dadka daryeelo dadka naafada ah kaysaska noocaasi markay la kulmaan inay qariyaan oo halkaasi ay uga aamusaan ama si maslaxa ah ay ku dhammeeyaan kadibna marka waxaa dhacayso gabar oo macnaha dhanka dhimirka ama maskaxda oo maxaa arkaysaa marka dambe waxaa leeyahay uur ayaa kusoo baxay waalidkiina maxaaba laga yaabaha marka hore oo arrintan ay dhacaysay inay qariyeen oo ay ka aamuseen waxaad kaloo arkaysaa wiilal shan iyo toban jir ama lix iyo toban jir laba iyo toban sano meelahaasi oo muddo kadib waalidkiisi ay kugu imaanayaan oo ay kugu dhahayaan wiilkayga macnaha mar alla markuu baxo waa la soo faraxumeeyaa falalka noocanaa ku dhacay in wax lii qabtaan doonayaa laakiin xilligii aysa arrinta macnaha dhacday oo arrinta baaritaanka la samayn lahaa maysan keenin oo maysan markaasi soo ribood garaynin ayagoo marayo janaaladii hadda aan sheegaynin isbitaalkii maysan geynin booliistii maysan geynin waa marka waa arrimo marka arrimahan hadda aan ka hadlayno marka waa arrimo loo baahday bulshadii in lagala hadlo si macnaha ay u ogaadaan siyaabaha arrimahan loo ribood gareeyo dariiqyada loo marayo siyaabaha waxa loo qofkan loo samayn karo dembiyada qofka galay oo dembiilaha ah sidii loo soo qabani lahaa oo cadaaladda waddanka kenya loo marin lahaa waxaa jiro shaqaale ayagana ama komitiyo oo protection monitors la dhahayo dhanka badbaadada ee waxaasi dabagal ku sameeyo oo xaafadihii iyo waxyaabaha noocaas ka warhaayo ayaga laftirkooda macnaha waa lala soo xiriiri karaa keysaska noocani markay dhacaan marka dhegeystayaasha ayagana waxaan siini doonaa fursado oo macnaha ay ugu soo weydiini karaan waxyaabihii marka ay qabaan iyo waxyaabaha ay ka dareemayaan arrimahan aan ka hadlayno marka muhiimadda marka hadda waxay tahay bulshada inay marka ogaato dariiqa macnaha loo ribood garaynayo arrimaha noocane markay kaamankii ama bulshada dhexdeeda ay ka dhacaan
xisaabi karayo sida xaalkuwiga yahay ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiiran ahayd ruuxaan shalay xumeeyaan maantana u xiiseen xisaabi karayo sida xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiirahay ruuxan shalay xumeeyaan maantana u xiise
waa tahay dhegaystayaal weli waxaad nagala jaanqaadaysaan wajada f m rediyokeedu yahay sagaashan iyo toban dhibic hal dhaafa fiilo koonfurta wajeer rediyo gargaar madasha arrimaha biniaadamada sarkaag sida uu sheegay wixii tala tusaale su-aal qabtaan waa soo weydiin kartaan idinkoo soo beegsan kara taleefonka tooska ah ee nambarkiisu yahay eber toddoba sagaashan iyo shan soddon iyo toddoba lixdan iyo sagaal laba iyo toban ayaa soo beegsan karta haddii mar kale idinku celiyo waa eber toddoba sagaashan iyo shan soddon iyo toddoba lixdan iyo sagaal laba iyo toban barnaamijkan waxaan uga hadlaynaa waxa lagu magacaabo s g v s d b v ama loo yaqaan af soomaali ahaan tacdiyada ka dhanka ah haweenka loo geysto sida kufsiga iyo weliba guurka deg dega iyo weliba gudniinka fircooniga arrimahaas ayaan barnaamijka ka hadlaynaa barnaamijkan waxaa marti nooga ah abdi ismaaciil cali oo ka socda hay-adda w t k una shaqeeya hay-adda h i barnaamijkan ayaa maalin kasta ama toddobaadkiiba laba jeer aad ka dhegeysataan radio gargaar madasha arrimaha biniaadamada waadna soo beegsan kartaan qadka tooska radio gargaar
abadkayga dagayo la xiiqaya weli ma xisaabi karayo siduu xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeedaan maantana u xiran lahayd waxaan shalay xumeedaan maantana u xiiseen صعبي كريان سيد حالكو يجي حي روح شلاي حميدان ما تنا او حيران حي روح شلاي حميدان ما تنا او حيسان
weli barnaamijkeena dhexda oga sii jirnaa sexual gender based violence shaqaaqada dhanka jinsiga sidan idin sheegay shaqaaqooyinka dhanka jinsiga ah inta badan waxay caado ku leeyihiin ama sal ay ku leeyihiin dhaqamo guracan oo bulshada ay leedahay haddii aan tusaale usoo qaata dhaqamadaasi guracan oo bulshada ay leedahay oo in muddana ay kusoo dhaqmi jirtay waxaa ka mid ah gudniinka fircooniga sidaan wada ognahay waxaa loo yaqaano female genital mutilation ama f g m gudniinka fircooniga siday bulshada og tahay dhibaatooyin badan badan ayuu wuxuu ku hayaa gabdhaha siba gabdhaha soomaalida ee ku nool xerooyinka dhadhaab gudniinkani waxyaabaha uu u keeno gabdhaha dhibaatooyinka uu keeno waxaa ka mid ah gabadhii xilligii macnaha ay ku dhacdo caadada ama ay qaangaadho dhibaatooyin badan ayaa kala kulantaa xanuuno badan infecshino badan ay la kulmaysaa keliya xanuun badana ku dhacayo waayo meelihii loogu talagalay waxaana inuu soo maro ayaa inta badan oo la xirxiraa marka waxyaaba badan oo wasaqoo jirkeedii soo dhaafi lahaa ayaa markaasi ku harayo ee dhibaatooyinka kale uu u keeno gabdhaha waxaa ka mid ah xilliga ayadana guurka ama arooska ay galayaan oo ayada xilligaasi oo ayadana ay xanuun badani ay la kulmaan xilliga ay foolanayso ayadana waxay keentaa inay fooshii gabadha in badani ay ku rafaado gudninkaasi dartiis iyo tolninkii iyo waxyaabihii lagu sameeyey dartood bulshadana marka waxaad moodaa in muddaa inay intaasi oo macnaha dhibaato ah gabdhaha ku dhacayso aysanba war u haynin ragga soomaaliyeedna waxaaba moodaaba inay arrimaha noocaasi gudninka ay dumarkii inta badan u daayaan oo wixii tala ah iyo tusaale ah aysan siinin marka waxaan ka codsanaynaa bulshada inay gudniimada noocaasi ah ay inta badan yareeyaan oo ay gabdhaha gudniinada kale oo macnaha dhibaatada aansan aysan u keenaynin inay sameeyaan oo bulshada wacyigelin badan si dhibaatadani gabdhaha iyo xanuunadan badani ay la kulmaan ay u yaraadaan Eh, marka bulshada taasi ayaan ayadana ka codsanaynaa oo rag iyo dumarba inay arintaasi ay u yeeshaan fiiro gaar ah iyo dhibaatooyinka ay gabdhaha la kulmayaan si xanuunadan iyo dhibaatooyinkan badan gabdhaha aan uga khafiifino Eh, midda kale domestic violence-ka ayadana waxaad moodaa ayadana inuu bulshadii ka dhex jiro oo reerihii macnaha oo dagaalka qoyska dhexdiisa ka dhex dhacayo oo dumarkii iyo raggii qoyskaasi wada deganaa iyadoo aan ognahay inta badan dumarkii xayta inay s- u yihiin dhibanaha ama dadka dhibaatada badan ay soo gaarto marka waxyaabahani dhan bulshada waxaan ku codsanaynaa inay intaba ay si fiican ula tacaalaan oo ay u yareeyaan amaba meesha looga saaro dhibaatooyinkan dhan Eh, arrintan kale oo ayadana ku saabsan eh, child marriage-ka waan ku celceliyey ayadana saydan u adkeynayaa oo ah ga- gabdhaha iskuulaadka inta badan arrintani gabdhaha ayaa ku dhacdo ay ayay ku dhacdaa marka waxaan codsanaynaa in- in eh, macnaha waalidiinta caruurtooda ay waxbarashada si siman ay u siiyaan gabadh iyo wiil labadaba Eh, iyo kan naafada intaba wiil iyo gabar iyo cunuga naafadaba inaysan dhihin ninkani waa naafo iskuul ma dhigan karo gabadhani guur ayay u joogtahay oo macnaha iskuul ma aadi karto looma baahno waalidiinta caruurtooda waa inay si siman ay dhanka iskuulaadka iyo waxbarashada waa inay si siman ay macnaha uga qeybgeliyaan si caruurtaasi ay mustaqbalkooda ay u anfacaan
ma xisaabi karayo sida xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeedaan maantana u xiran yahay ruuxaan shalay xumeedaan maantana u xiiseen ma xisaabi karayo sida xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiran yahay ruuxaan shalay xumeeyaan maantana u xiiseen
waa tahay dhegaystayaal waad soo beegsan kartaan qadka tooska reediyo gargaar madasha arrimaha bini'aadamada sifa markaa barnaamijka aad uga sii qayb qaadataan wixii tala tusaale su-aal aa weydiisaan sarkaalka stuudigaha ee nagula sugan idinkoo soo beegsan karaa namarka taleefanka uu yahay eber toddoba sagaashan iyo shan soddon iyo toddobo lixdan iyo sagaal laba iyo toban haddii aan mar kale aan ku celiyo waa eber toddoba sagaashan iyo shan soddon iyo sagaal laba iyo soddon aan yidhaahdee mar aan idinku celiyo rala noqdo dhegaystayaal waa eber toddoba sagaashan iyo shan lixdan iyo sagaal aan yidhaahda eber toddoba sagaashan iyo shan soddon iyo toddoba lixdan iyo sagaal laba iyo toban ayaa soo beegsan kartaan waa eber toddoba sagaashan iyo shan soddon iyo toddoba lixdan iyo sagaal laba iyo toban ayaa soo beegsan kartaan safo waxaa tale tusaale ama su-aala qabtaan aa usoo weydiisaan saraakiisha stuudiyaha ee nagula sugan ugu qorano xaqiiqdiina waa keli qof walba uu xusuusno waxaad xeerataba xasha kuugu qorano xaqiiqdiina waa keli anna maan xurmayne oo maan xaq dhowine anna maan xurmaynine oo maan xiriine kay xubbiga
dhegeystaha qadka ku jira halo gargaar
Halo.
walaala magaca halkan aa soo wacsid
maxaa
waa tahay dhegeystahaasi qad teleefonka ayaa ka heliyey mar kale soo beegsa ayaan leenahay dhegeystaha kale xiga ee qadka soo beegsanaya haddii aan u baaqo halow gargaar gargaar f m halow waa tahay dhegeystayaashu way soo beegsan karaan qadka tooska ah radio gargaar madasha arrimaha bini'aadanimada si ay uga qayb qaataan barnaamijka maanta waxaan uga hadlayno sarkaalkan ay usoo weydiiyaan wixii markaa su-aal ay qabaan
sida xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiran ahayd ruuxaan shalay xumeeyaan maantana u xiiseen ma xisaabi karayo sida xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiranahay ruuxan shalay xumeeyaan maantana u xiisee kalgacayl xadda fooxa wareegaya golaan xeradaan ku noolaa xalay ku soo galay kalgacayl xadda fooxa wareegaya golaan xeradaan ku noolaa xalay ku soo galay durbaba xanuunba xididada dhexqado
dhegaystaha xigee qadka ku jira halo gargaar fm
halo ha walaala magaca halka naga soo wacaysa
maxamed xasan waa xagardheer idinka wacay maxamed xasan xarada qaxootiga xagga dheer kusoo dhawo barnaamijka su-aashaada
su-aashayda waxa waaye maanta waa jimca yani macnaha heesaha deex ayay ka shidan tahay manahan nasiib baa qaanisana
waa tahay aad buu mahadsanyahay sida wanaagsan barnaamijka uga qayb qatay dhegeyste ee barnaamijka kama hadlayno em, hees iyo een, maafan kagama hadlayno ee waxaan kaga hadlaynaa een, tacdiyada ka dhanka ah haweenka ayaan barnaamijka kaga hadlaynaa haddii markaa intaas su-aala qabto waa soo beegsan kartaa qadka tooska ee reediga gargaar mudo sharmaha biniaadamada
siduu xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiran ahayd ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiisee ma xisaabi karayo sida xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiran ahayd ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiisee qof walba uu xusuusno waxaad xeerataaba xasha kuugu qorano xaqiiqdiina waa geli qof walba uu xusuusno waxaad xeerataaba xasha kuugu qorano xaqiiqdiina waa geli anamaan xurmayne oomaan xaqdhoweyne anamaan xurmayneyne oomaan xiriine kay xubbiga ii qabtay
waa tahay dhegeystaha qadka ku jira halo gargaar
halo wasalaamu calaykum وعليكم- waraxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaala magaca halka naga soo wacaysid
maxamed deerow waxaan joogaa weelka arbacada maxamed deero weelka arbacada weel kuridaa naga soo wici jirta laakiin
awrba meesha wixii lagaada arbacdan taagna meesha taagantaa laga hadlaa waa tahay
alxamdulilahi rabbi alcaalamiina waxaa laga hadlayaa waan umanayn gudniinka iyo kubsashada waa tahay
marka niga horta kubsashada wax qadka ku jirta maya horta sidii oo maxaa lalihi jiray u xirna horta markay aan la galo loo adkeyn lahaa waa tahay
midda waxaa imaatay gudniinka waa tahay
gudniinka gaaladan gudniin annagana magaaladaan ku darsan ninka wuxuu yidhi laakiin gudniinka laga daa gudniinka si waxa laga yeedha u yidhi waa tahay
marka niga aniga waxaan dhihi lahaa kubsashada meel walbay joogto ninki ninka arko oo nin la arko lagu arko ehe birtaa lagu qabto birta birta hala adkeeyo waa nin madine iyo nin maxaa la dhihi jira la xiro cumri ku xiro laga dhiga ha noqoto sidoo kale waxaan kuu sheegi ehe
niyow baadi baa iga maqana balfaatixadii ugu soo kaalmee loo baa iga maqana beer muslimiinta waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبا ما سيئة محمد ديرو oo alla uu nagala soo nagala soo xiriiri jiray weerka urud balse maanta uu ku sugan yahay weelka arbacada aad u mahadsan yahay dhegeysta adigana oo soo beegsan kartaa qadka tooska reediyo gargaar madasha arrimaha binaadamada halo gargaar gargaar efemalow
halow walaala magacaalka naga soo wacaysid
waa faad forjoojuga ifo fu-aad taxrada qaxootiga xar ifo kusoo dhawo barnaamijka
waa ku dhawa walan haye
su-aasha qaba waxaa weeye waxaa weydiinaya ninka kula fadhiyo muxuu ahaa gabadhi hadday qaangaarto oo shan iyo toban lix iyo toban toban iyo toddoba sano hadday jirto oo nin lagu daro jaal abuse miyaa la dhihi
waa tahay
markaa su-aashaasaa weydiinaya waa tahay aad buu mahadsan yahay sida wanaagsan isagana barnaamijka uga qayb qaatay dhegeystayaal weli waxaad nagala jaanqaadaysaa radio gargaar madasha arrimaha binaadamada dhegeystaha kale xiga ee qadka soo beegsanaya haddii ama baaqo halow gargaar gargaar fm halow waa tahay dhegeystahaasna ee, muusan soo beegsan Een, sarkaalka stuudiyaha ee nala fadhiya ayaan ku wareejinaya Ye.
Eh, maxamed eh, maxamed derow eh, oo wuxuu naga soo wacan filayaa tuulooyinka eh, wuu mahadsan yahay fikirkiisa wacan oo saliimka uu soo dhiibtay eh, aniga marna maanan dhihin macnaha gudniinka gabdhaha laga joojiyo laakiin waxaan ka hadlayna waa nooc gudniinka ka mid ah noocaasi oo ah nooca loo yaqaano gudniinka fircooniga oo macnaha ilaa sag xataa macnaha la, la tegayo gudniinka noocaasi ah oo magaciisaba aad aragteen in loo loo yaqaano macnaha gudniinka fircooniga ee dhibaatooyinka uu ku hayo gabdhaha ayaan ka hadalnay waa dhibaatooyin soo jiray ilaa hadda way jiraan gudniinkaasi weeye ma ogi waxaan ka hadalnay ma ogi maanan dhihin macnaha gabdhaha dhammaan yaanan la gudin oo yaanan la taabanin maaha ee waa fircooniga kan aan leenahay dhibaato ayuu wuxuu ku hayaa bulshada ee fu-aad ee, ifo isagana naga soo wacay isagana wuxuu na weydiiyey gabar hadday afa shan iyo toban sano iyo lix iyo toban sana macnaha ay ku qaangaadho macnaha nin lama siini karo miya oo nin laguma dari karo miya haddii lagu darase ma dembiba ee waxaan filayaa caalamka waxaa jirta shuruuc sharciyo ayaa jiro hortiyaa caruur ah waa inuu qofka uu garani karo child horta waa ilaa yaa child ah marka la yiraahdo ee sideed iyo toban sana wixii ka yar toddoba iyo toban ilaa waxa ka hoose caruur ayay noqonayaan sharciga wadankaa qabo sharciga un kaa qabo sideed iyo toban sana wixii ka yar inuu macnaha caruur loo tixgelinayo kuwaasi weeye mar kuwa aan ka hadlayno oo sida qaldan ama sida qasabka ah nin loogu darayo xilligii laga rabay inay waxbarashadooda iyo ay macnaha sameeyaan oo heer ay ka gaaraan ee qofka mar haddii uu yahay shan iyo toban sano sida uu sheegay iyo lix iyo toban sano caruurtii buu noqonayaa mana lagu dari karo markaasi nin si qasab ah iyo si kalaba haddaysan qasab ahayn xataa qofka mar hadduusan qaangaar ahayn maba habboona marka mana aha in markaasi uu guurkii saa ku sameeyo waayo qofkani dhan walbaba kama qaangaarin dhibaatooyinka hadda xerooyinka qaxootiga dhadhaab ka dhaco waxaa ka mid ah gabar afar iyo toban sano shan iyo toban sano jirtaa nin lagu darayaa gabadhii maskaxiyan heer macnaha maskaxdeeda heer maysan gaarin ay reer ku dhaqani karto jirkeedii macnaha iyadiina muusan gaarin heer ay caruur macnaha ku xamili karto gabadhii waxaa arkaysaa xilligii marka uur markay qaado oo xilligii fooshii ay ku rafaadaysaa ama xanuuno dhanka maskaxda ayaa lasoo darsiyo waa ayadii dhana isla hadlayso dhowr noocaasi ah oo hadda xerooyinka qaxootiga dhadhaab joogo oo maxaan garanaynaa noocaasi ah Eh, marka dhibaatooyinka waxaan waxa loo leeyahay waxaan yaa la samayn waa dhibaatooyinka uu kallifi karo in laga hortago darteed ee marka yaanan loo malaynin macnaha ma- waxyaabo fiican macnaha in layska hor istaagayo waa mahadsan yihiin dhegeystayaasha sida qiimaha leh ay su-aasha noo soo weydiiyeen
xigaha kale ee qadka soo beegsanaya dee un baaqo halo gargaar waa tahay dhegeystahaasi qad telefoonka ayaa ka hiiliyey mar kale soo beegso ayaynu leenahay waatay xakaantee ma xisaabi karayo siduu xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiran ahay xigaha kale ee qadka soo beegsanaya halo gargaar
Ma xisaabi karayo siduu xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeeya dhegeystaha xigaha halo gargaar f m
halo walaala magaca halka naga soo wacaysid waa tahay dhegeystaha siqa telefoonka ayaa ka hiliyey mar kale soo beegsa aan leenahay dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena oo maanta kaga hadlayna tacadiyada ka dhanka ah haweenka halo gargaar f m
halo asalaamu calaykum waa maxamed dero mar laba soo dhawo magara maxamed deerow mar labaad soo laabta kusoo dhow mar kale gabadha hinday ninka ayada la dhacda see la yeeli karaa dhab ninka ii su-aal inta ii gaarsii bal
waa tahay aad u mahadsan tahay maxamed deerow aad buu mahadsan yahay sida wanaagsan ee su-aashaas sarkaalku uu soo weydiiyey Een, een, cabdi ismaaciil wuxuu leeyahay maxamed deerow gabadha haddee ayada ninka la baxsato maxaa loo samayn karaa
Eh, macnaha ogolaanshadii aan la bixinin markaasi ayada gabardhi ayadoo qaangaarin oo macnaha afar iyo toban jir iyo shan iyo toban jir ay tahay haddii ay macnaha ayada ay damacdo ninkaasi inay macnaha la baxsato eh, ilaa iyo xad waxaa la isku dayaa in laga hor istaago sababtoo ah waa caruur caruurtana go-aamo aysan qaadan karin ayaa jiro ninkaasi waa qaangaar oo maybe la baxayo gabadhani waxay noqonaysaa haddii ay ninkaasi jeceshahay xataa ugu yaraan inay sugto macnaha intay ka qangaarayso jeceylkooda markaasi kadib macnaha uu miro dhal ha u noqdo laakiin lama dhihi karo gabadhani maysan qangaarin oo waa caruur oo shan iyo toban saddex iyo toban jir iyo shan iyo toban jir afar iyo toban jir ninka ayadaa jeclaatay sidaasaan u siinaynaa maya taasi ilama haboono
dhegeystaha kale ee xiga ee qadka soo beegsanaya halo gargaar f m radio gargaar halo
Hello?
halo Hello?
walaala magaca halka naga soo wacaysid
Walaal waa Muno oo joogta Xagareere.
muno xarada qaxootiga xagga dheer kusoo dhow barnaamijka
Fiiri waxaan weydiinayaa wiilka Mm, maadaama aan ahay qof disable ah, in badan waa kala waa kala laabtay hadda macnaha waxaan waa waa ay dhanka beddelka cilada iga heystaa baaskiil lama haysto hal mar ku celi codkaada si wanaagsan looma soo gaaro waxaan ku dhahay baaskiil ma haysto ciladaas ay haysato macnaha qof gurigiis ka jooga aan ahay dashaan wax dhaqdhaqaaqana ma sameeyo baaskiil aan u baahnaa marka Een, xarada qaxootiga xagga dheer baad joogtaa Waa dhaweyso, waa haddii aan kuu tilmaamo halka disableka loogu caawiya haddee ma sidaad u qabtaa
walaalkiisa eh, dib maba tegi kara ma- waxa oo gaari ugu sii fulaan rabaa samaa qof aad u xun qof aad macnaha xaaladiisa u xunta oo aan xataa gaari taksiga aan awood inaan kula ahaa waa tahay aad baad u mahadsantahay kulley sarkaalkuna ku maqlay inkastoo eh, hay-addiisa aysan ka howlgelin xarada qaxootiga eh, xagardheer Eh, waan maqnaa muno eh, wayna ku mahadsan tahay macnaha baahideeda inay noo soo bandhigto Eh, waxaan filayaa waxay codsanaysay ama ayna weydiisay macnaha inaysan haysanin wilja ama tricycle macnaha u fududeeyo macnaha socodka iyo kaamka dhexdiisa iyo meelo kaleba Eh, muno waxaan filayaa aniga waxaan la shaqeeyaa hayaddan humanitarian inclusion waxaana ka shaqeynaa eh, ifo iyo dhagaxley Eh, xagadheere qaybta macnaha disabilityga ama dadka naafada waxaa qaabilsan hay-adda loo yaqaano l w f way hayaan oo macnaha biraha iyo macnaha iyo biraha iyo gawaarida curyaammadaba intaba way heli karaan marka waxaan kaa codsanayaa shaqaalena way leeyihiin guddi oo naafadana waa jirtaa iyo guddi guddi kaleba meelahaas inaad u martid si macnaha ay kuugu fududeeyaan baahidaada ay xafiiska u geeyaan haddii macnaha markaas gurigiisi lagugu imaado qiimeyn lagugu sameeyo gaarigaan nooca aa qaadan kartid iyo heer markaasi ay halkaasi ay dabagal iyo siday kuwa caawin lahaayeen ay ka sameeyaan marka waxaan kaa codsanayaa inaad isku degdid inaad guddiga curyaamada iyo shaqaalaha curyaamada xerada inaad la xiriirtid ood baahidaa u bandhigtid si macnaha caawimaad aada u heshid
waa hagaag dhegeystaha kale xiga ee qadka soo beegsanaya halow gargaar
hallo waa muna hiira booy waa tahay marka waxaan dhihi lahaa anaa buu qof meesha gaargaa gaari kara miye hadda kahor hal nin baa ii imaaday xeradana macnaha qof ku cusub aan u kala garanaayo meesha waa tahay marka waxaan ka codsalaaya walaalkiisa hadduu maadaama uu yahay wiil soomaaliyeed oo si fahmayno inuu dhankaas iga caawiyo walaa carruurta xataa iyo waxaas baan rabay xataa waxaan wax ugu doonaya adeeg ama wax hadda u baahanaya ma heli karo guriga hadduu for example dab ka kaco waxaan ku cararaya ma haysto walaa xaaladda aad bay u jeestaa
waa tahay muna ayaa markii lasoo laabatay haye waan fahmay muno baahidaada waan fahansanahay waanan dareemayaa macnaha baahiyada noocaasi dadka qaba iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan laakiin haddana caqabada macnaha ama arrinta jirta ayaa waxay tahay annaga shaqadeenna waa dhankaasi laakiin dhankan hadda waqti xaadirkan haddii aan hebel haddaan ku dhihi lahaa xitaa macnaha qof ku caawiyo dhalinyaro badan aan ka garanayay meesha hadda ma joogaan oo oo meelo kale ay hadda ay jiraan marka waqti xaadirkan qof ataa hebel aan ku dhihi karo ama caawis noocaas ma lahan marka mar kale waxaan kaa codsanayaa ee guddiga hataa blog leaderkaada ama deriskaaga xataa way ku caawini karaan si ay warbixintaada u- u gudbiyaan hayda lw f si ay arrintaasi kaa caawiyaan anigana maxaan isku dayaa hadda xafiiska markaan tago aan dhadhaab ku laabto inaan haydan lw f xitaa aan u sheego blogga ay degan tahay inkastoo aadan ii sheegin
shalay xumee maantana wixiise ma xisaabi karayo siduu xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeeyaan maantana wixii- halow radio gargaar abowgiis waa muna fiiri ee
Een, kuwa maamada dhadha kuwa dhadhaala markooda idaacadda waxaan ka dhegeystay idaacadda lambarka waan ka wacay waan ku imaanaya diras waan kusoo dirayaa ilaa haddana waxba fiican kama haayo walaalkiis in badan waa kuwa waa watale agar dheer bulaga ka degan tahay waxaan deganahay dheer waxaan ka deganahay i eed meel la dhahaa indugu agtiisa
waa tahay abaad u mahadsan tahay
kalgacayl xadda fooxa wareegnayaaba xeradaan ku noolaa xalay ku soo galay kalgacayl xadda fooxa wareegnayaaba xeradaan ku noolaa xalay ku soo galay durbaba xanuunba xididada dhexqaado durbaba xanuunba xididada dhexqaado xabadkayga dagayo laxiiqaya weli durbaba xanuunba xididada dhexqaado durbaba xanuunba xididada dhexqaado xabadkayga dagayo laxiiqaya weli ma xisaabi karayo siduu xaalku iga yahay ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiiraanahay ruuxa shalay xumeeyaan maantana u xiise ma xisaabi karayo sida xaalku iga yahay ruux shalay xumeeyaan maantana u xiran yahay ruuxaan shalay xumeeyaan maantana u xiisee qofwalba uu xusuusto waxaad xeertaaba
waa tahay dhegaystayaal waxaynu soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka guntiga gabagabada barnaamijka Een, sarkaalka waxaan siinayaa een, soddon sekin oo markaa afariinta ugu dambe u gudbiyo een, bulshada dhegin- dhegaysanaysa Ee, waa mahadsan tahay Ee, dhegeystayaasha macnaha waxaan inta badan aan ku dhiirigelinayaa ee, topiga ama ciwaankii maanta aan ka hadlaynay kaasi oo ah macnaha shaqaaqada ama rabshadaha ku salaysan jinsiga oo ka dhaco xerooyinka qaxootiga siiba dhadhaab in macnaha ay gartaan oo ogaadaan siyaabaha loo riboodgareeyo oo aysan qarinin oo macnaha aysan ku faraysanin oo macnaha markii arrimaha noocan ay dhacaan inaysan ka aamusin ee waxaan codsanaynaa mar kale haddaan idinku celiyo inkastoo waqtiga u nahayo ee dhacdooyinka noocani ah markay dhacaan fadlan kala xiriir meelaha caawinta aad ka helaysid kufsi hadduu yahay ama jaraaxo jireed haddii ay jirto markaasi ayada ah meesha koowaad aa ribood garaynaysaan waa isbitaalada si qofkaasi caafimaad degdeg ah uu u helo haddii macnaha markaasi jaraaxo jireed ama kufsi arrimo noocaasi aysan ahayn laakiin gafaf kale iyo waxyaabo kale ay jiraan waa inaad markaasi ay kow aad ka bilowdaan ee ee, booliista xerooyinka qaxootiga ee dhaadhaab ee ku yaallo si markaasi booliistaasi sharciga arrimahaasi ay ula tiigsadaan haddii kufsi uu ahaa isbitaalka kadib booliista si dabagal loogu sameeyo ee macnaha dembiilihii loo soo qabto sharciga loo horgeeyo sharcigana hay-adda ah- niga caawinayso waa hay-adda r c k markay imaato oo macnaha maxkamadaynta iyo arrimahaasi ee arrimahani inta badan yaanan lagu xalinin hab maslaxo ah waayo waxay xuquuqdiisii ama ay gefinaysaa qofka macnaha ee, dhibanaha ah marka fadlan waxaan ku codsanaynaa si dadkan dhibanaha ay adeegyo hufan ay u helaan in lala soo xiriiriyo meelaha laga caawin karo hay-adaha isbitaalada iyo booliista si markaasi caawimaad loo siiyo waa mahadsantiin
adaa mudan een, dhegaystayaal intaas ayaan kusoo afmarayna barnaamijkeenii aan kaga hadlaynay tacdiyada ka dhanka ah haweenka barnaamijkan waxaa martay uga cabdi ismaaciil cali oo ka socda hay-adda een, w i k una shaqe- una shaqeeya hay-adda h i barnaamijkan dhammahaasaan kaga hadlaynay waxaa idinla socodsiinayay idinla farsamaynayay anigoo ah cabdirsaaq kaayi miftaax inta barnaamijkan kiis xigaa an kulma doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu